waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa kamid ah dowladda oo qoonsatay waxaa qabadka mas-uuliyiin uu kamid yahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xaduudaha dalka barasaabka mandheere oo digniin u diray shakhsiyaadka iyagoo garab siiya al-shabaab iyo abaalmarin la guddoonsiiyey qaar kamida dadkii ka qeyb qaatay gurmadkii loo fidinayey dadkii ku waxyeeloobay qaraxii usoobe labo ee magaalada muqdisho ka dhacay bishii tobnaad door wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa duhurnimo talaada ah taariikhdan ay ku beegantahay saddex iyo tobanka bisha labiyo tobnaad labada kun iyo labaatan iyo labo qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada gudoomiyaha dowlada dhexe waa gudoomiyaha dowladda dhexe ee ismaamulka mandheera ee ku matela ayaa waxa uu digniinaha adag u diray cid walba oo la macaamisha amaba garab siisa argagixisada isagoo wacad ku maray in laga qaadi doono tallaabo sharciyeed cabdiqafaar cumar ayaa qodobkan dhammaystiraya
gudoomiyaha ammaanka u qaabilsan dowladda dhexe ismaamulka mandheera onesmes kiyada oo shalay ka hadlayay munaasabadii jamhuuri dhey ayaa ka warbixiyey xaaladda ammaanka ismaamulka xilli muddooyinkii dambe deegaano ka tirsan ismaamulka ay ka dhaceen falal amni darra ah ni changamoto ambaye imekithiri katika mandera kwa muda mambo ya usalama sehemu fulani za kaunti yetu imekuwa ni kidonda sumu na sugu sana, kwa sababu wakati mwingine unapata wale majangili. Mimi najua wengine wanasema majangili, nikisema majangili ni Alshababu. Hiyo ndio ile neno ambayo lazima sisi wote tushirikiane kikamilifu. Imekuwa ni kidonda katikati yetu, tunakaa kama miezi sita ikiwa tulivu alafu mvua ikinyesha kidogo wanaanza mambo yao, wanaleta shida na hofu katika barabara zetu, na ni jambo ambalo lazima tulishungulia kwa kikamilifu. Serikali imetupatia vikosi vya kutosha, na sisi tunataka tu tushikane sisi na wananchi kabisa, ili tuweze kuondoa ili shida katikati yetu.
Onesmus Kiada, gudoomiyaha ammaanka ayaa dhanka kala sheegay in ay jiraan dad la shaqeeyo kuwa falalka amni darrada ah ka geysto ismaamulka waxa uuna digniin adag u diray dadka la macaamila al-shabaab wale wanafanya hii vitendo, wengine ni watoto wetu, wengine ni kutoka nchi jirani na wanajulikana, si ati wajulikani. Hao watu wanapewa chakula, wanapewa maji na watu wengine wako katika kaunti yetu. Mimi ningependa niseme hivi, saa hii sisi tukikupata tu na tukupate tu na tudhanie kwamba wewe unakaa na hao majangili ama unawasaidia kwa njia moja ama ingine. Usilaumu mtu yoyote, usilaumu mtu yoyote. Enough is enough. Na kama wewe unajua unawapatia chakula, unawapelekea maji, unawapatia mbuzi, ati wananunua kwa pesa mingi, just know that you have crossed the red line, na tutapambana na hao.
sidoo kale gudoomiyaha ammaanka ayaa ugu baaqay shacabka inay la shaqeeyaan dowladda iyo laamaha ammaanka si loo xoojiyo amniga guud ahaan deegaanada ismaamulka Mimi nataka kuomba wananchi wote wa Mandera County, lazima tuondoe tofauti zetu sisi kama ni sisi na ma- maofisa wa serikali, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunamaliza hii shida ya alshababu katika kaunti yetu. Ningependa niseme kwamba hiyo jambo ni la kuhusunisha sana ni kitu ambayo inanipatia moyo wangu hauwezi kuwa na amani, au maafisa wote hawawezi kuwa na amani kama mambo kama hiyo, hata ni kama ni moja inatokea katika kaunti yetu. Lazima sisi wote tulaani.
cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera
madaxweynaha dalka william ruuto ayaa aqoonsi dowladeed oo ku saabsan waxqabadkooda guddoonsiiyey shakhsiyaad uu ka mid yahay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xaduudaha dalka i b c oo fulay jubukati sida lagu daabacay wargeyska rasmiga ee dowladda dadkan ayaa qaranka waxay u fidiyeen adeegii hufan waxa ay ka kooban yihiin ilaa afar boqol iyo lixdan ruux oo xilal kala duwan haya waxaa liiskan ka mid ah senatarka ismaamulka mandera waa cali ibraahim rooba barasaabka waa barasaabyada ismaamulada darakanithi gaarisa sidoo kale nyeri iyo laamu waxaana la sheegay inay shaqhsiyaadkan ay howlo hufan dowladda u qabteen barasaab ku-xigeenka ismaamulka wajeer axmed maxamed iyo wakiilka haweenka ee dowlad deegaankaasi faadumo cabdi jeexow ayaa waxa ay bulshada xoolo dhaqatada ah ka codsadeen in ay isugu dulqaataan saameynta ka dhalatay abaarta ee sababtay in dadku deegaanadooda ay ka guuraan
idaaradda lands meeshan waxaan ku bixin doonaa maanta title deed laba boqol oo title deed hadda soo baxday labaatanka ugu horra meeshaan ku bixin doonaa kuwa kale xafiiska laga qaadana waxay ka shaqaynhayaan sanadkan insha allahu tacaala in aan soo saarno barnaamijkan waa kii waagii gabanaga hore aan markan ahaa aan bilaabay toban kun oo title inaan soo saarno insha allah waxaa kaloo
in weli abaartii welina hayso haddeen rawajar u nahay goobo ay roob ka da'een way jiraan laakiin roobkii kuma filna bulshadii waxaa jira isku guur badan fara badan dadka waxaan u malaynaa badankooda in wajeer south la aaday marka waxaan leenahay meesha allaale meeshu roob ka da'ayba in aan isoo dhowayno biyo iyo baad ciddii haysa inta kale ay taageerto si mataqaanaa bulshadii isku noolaanshaha iyo wada noolaanshaha ay u fududaato insha allah roobaa noo dhacay dadkii guureen roobkii inuu dhicin meeshay u guureen ii dadkii loo tagay waxaan rabnaa dad walaal inay iska dhigtaan dagaalkii aad ugu bati dadkii loo guuray dadkii u soo guureen inay soo dhoweeyaan dadkii guureenna waxaan rabnaa si sharaf oo mudan walaalahood inay kula degnaadaan aad baan arrimahan ammaanka ugu shaqaynaa ani saa u ogtihiin waxaan ku jiraa commitida security sooma walaalayaal waxaan rabaa dadkii guuraayda oo abaarta ka carareen dadkii u guureen iyo dadkii loo guuray waxaan rabnaa si fiican oo walaaltinimo oo muslimnimo inay iskula dhaqaan
dhanka kale barasaabka wajeer axmed cabdulaahi ayaa waxa uu ka hadlay qorshe dhanka deegaameynta ah oo lagu bixinayo sabra loogooyin iyo la tacaalidda cudurka daacuunka ee ka dilaacay qeybo ka mid ah ismaamulkaasi
idaaradda lands meeshan waxaan ku bixin doonaa maanta title deed laba boqol oo title deed hadda soo baxday labaatanka ugu horra meeshaan ku bixin doonaa kuwa kale xafiiska laga qaadana waxay ka shaqaynhayaan sanadkan insha allahu tacaala in aan soo saarno barnaamijkan waa kii waagii gabanaga hore aan markan ahaa aan bilaabay toban kun oo title inaan soo saarno insha allah waxaa kaloon samaynayna waxaan bedelaynaa waxyaabaha la yihahda allotment allotmentiga hadda waxay noqotay waxun qof walba iska qoranaayo horaan saan u sheegin inta badan dadka marka ay falsification samaynayan ay ka been sheegayaan waxay ku qoraan magacii kalaagiintii hore kalaaga hore magaciisa lagu qora tu aan magac lagu qoraynaan keenayna insha allahu tacala oo oraxda lagu fiirinaa sidii sidii lacagta allotment letter oo security printed eh oon la foojgarayn karin ayaan samaynaynaa insha allahu tacaala oo qof walba oo allotment sax haysta loo bedelaa si qof kale aad u soo qoran allotment letter bembeene markii allotment letter security printed aan ku siina ka dambana waxaan kula raadinaynaa plotkaada haddii savey lahayn waa lagula savey garayn waa la savey garaynaa titleka lagu raadinaa insha allahu tacala biyo madow hal qof aa la tuumiyo makoroorna waa la soo sii daayay staalkaa la geeyay waa la daaway waa la soo sii daayay qof kale hadda magaaladan dhexdeeda laguma helin laakiin biyo madow dad badan ayaa cudurka lagu helay tiimka caafimaadka meesha way jiraan way sameyn tendhooyinkii karantiinka ahaa way dadaali hayaan laakiin waxaan leenahay dadkii ayagana biyaha ha iska burisiyaano gacmahana saabuun ha lagu dhaqdo markii musqusha laga soo baxa iyo markii cuntada la karinaayo iyo markii cuntada la cunaayo saabuun gacmaha lagu dhaqdo cudurkan dariska countiga dariska muddo dheer ku jira iyo meelo nairobi ah magaalada ugu xun cudurka inuu soo gala kenya waa magaalada wajeer waana ogsoontihiin sababteeda waxyaabaha arabna inaan ugu shaqayna si wejkana arrimahan oo musqulaana sidaa wa waayo hadda wasaqda magaalada wajeer boqolkiiba siddeetan waxaa lagu duugaa musqusha bannaankeeda waad ogsoontihi musqusha gadaasheeda wixii biyaha galaa marka barnaamijyaha aan wadna oo rabna maaragta inaan ku bedelna saa'ide oon plastic magaalada ugu qaadno oo wasaqda kale aan ku shiidno waxaan rabnaa in magaaladan nadaafadeeda ay noqoto tu wanaagsan oon looga cabsi qabin maanta waxyaabahan daacuunka iyo waxyaa insha allah
hooyadan yar ah oo ku xanuunsan magaalada tan nairobi ayaa bulshada caawimaad ka codsatay yuusuf gaas ayaa dhamaystiray qodobkan bismillaahi raxmaan raxiim waxaa la dhahaa ubax cabdulaahi nuur waxaan ka imaada kaakumo aan xanuunsanahay oo buro weyn ay ugu taallo oo toddoba kiilo ah oo dhakhaatiirtii dhan ah kulligood ay wada dhaheen in la oborooshimo ma ogiye wax kale oo daawo ah ma lahan marka mana awoodo inaan is oborooshimo oo lacaga isku oborooshimo ma haysto ilmo yaryarna waan korsadaayo maaragtay ilmihii yararka ah waan kasoo tegay kaakuma uga soo tegay walaalahayga oo muslimiinta ahoo jooga waxaan ka codsanayaa in ay isaacideeyaan oo ay igu saacideeyaan in lay oboreshimo saddex dhakhtaraan tegay saddexda dhakhtar waxaa la dhahay in lagu oboreshimo ma ogiye buradana waa burada fidaysay tii yareed ma ahin tii biyaha ma ahina lay dhahay marka waa tanaa buradii warqadaheedi waa wada haystaa warqadaha marka bal noo sharax warqadahan mid waxaan ka galay cisbitaal oo la yidhaahdo kaakumo kuwan kalena waxaan ka galay mid laba waxaan ka galay nairobi labadaba waxaa lay dhahay midda naagta oo hindiida ah waxay tiri waa in lagaa oboreshima sida dhaqsida badan waa kiilo weyn tahay oo waxaa waaye kiiladeeda waa toddoba kiilo cuntadaada xataa cariiriyay geli rabtaa marka xaaladaadana waa bariga dhexe marka ilaahayaa wax walba awoodo ilaaha wax walba ii keenay ilaahana wax walba awoodo muslimiinta waxaan ka codsanayaa in ay maaragtay isaacideeyaan labada dhakhtar aan tego oo nairobi waxaa lay dhahay operation waaye wax kale ma lahan daawo kale ma lahan marka in lay saacideeyaan rabaa walaalaha muslimiinta ah waxaan ka codsanayaa inay isaacideeyaan oo wax alla waxay ii qaban karaan ee ii qabtaan waxaan kasoo tegay sagaal caruur ah oo midka ugu yaryahay afar jir yahay oo haddaba maanafeeskiisii adduunyadiisa aan wato marka waxaan rabaa in la maaragta laysaacideeyo laguu sheegay marka qiimaha inta kuu baxaysa dhakhtarka haa saddex kun iyo shan boqol oo doolar ay dheheen laakiin ani ma awoodi marka walaalahay muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay isaacideeyaan oo wax ay ii qabtaan oo maaragtay sida dhaqsida badan leh inaa igu saacidaysin oo dhaqsi layga qalo lacagtan marka waxaad haysato oo aad leedahay ama dad ehela ku siiyey ama cid kale aad ka heshay ma jirtaa ma jirtaa waxaad dad ehela ka heshay ama aad ka haysatay mise waxaad leedahay wax aan gacanta ku hayo oo male wax aan gacanta ku haya ma lahan xaafada oo waxaan kusoo degay muslin ahaan kusoo degay marka waxaan u baahanahay in lay saacideeyo shilin aan awoodo ma lahan qaxootigaana ka soo baxay dhowr sanayna igu taallaa awal ma aana ogeyn haddaa ogaaday adi muddo waxaan ogahay hal sano iyo bar aan ogaaday culays badan neeftuur badan ma aragtay cuntada xataa aan cuni karin waxyaalaha qaarkood biyaha markaa cabo camal caloosha inay xoogaa inay dibirayso waana haddaan jiifto waan dareemaya haddaan riixo waan dareemaa wixii haweena xataa oo aan tuso way naxayaan waxay leeyihiin waxaan waa hilib weynaado oo buro ahoo caloosha kasoo dhex baxay marka naagta bakistaanka ahoo hindiyada ahoo meesha ugu fiican oo nairobi ugu fiican waxaa lay dhaha waxay dhahday waxaan waa wax hilib bahalki maxaa la dhahay buro ah saddex meelayna kaaga taallaa way weynankeyna ka badatay toddobada kiila ugu weynay dhehday marka anigana waxaan ka codsanaya muslimiinta inay isaacideeyaan oo wax ii qabtaan wax alla waxay tari karaan muslimiinta inay wax ii qabtaan oo sida dhaqsida badan leh ay igu saacideeyaan qofkii inuu caawiyo rabo oo muslin ah sida dhaqsida badan leh waxaan iga codsanayaa lambarkayga waa siro seven twenty six siro six fifty one seventy two eber toddoba labaatan iyo lix eber lix konton iyo kow toddobaatan iyo labo
gudoomiyaha ismaamulka siyaaya james orengo oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka ee o d m ayaa sheegay in uu la shaqeyn doono maamulka kenya kwanza uu hogaaminayo madaxweynaha dalka william ruuto orengo ayaa carabka wuxuu ka adkeeyey in ismaamulada iyo dowladda dhexe ay khasab tahay in ay si buuxda isaga kaashadaan horumarinta dalka bare saafka ayaa xusay in sababtii loo bilaabay nidaamka dowlad wadaajintu ahayd in kenyaanka ku nool deegaanada hoose laga qeybgeliyo arrimaha horumarka ay gacanta ku hayso dowladda dhexe islamarkaana tan iyo sanadkii waa tan iyo markii konton iyo sagaal sano ka hor ay kenya qaadatay madaxa banaanideeda
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
howlgalka midooda afrika ee kumeel gaarka ah ee soomaaliya admis ayaa waxa ay marka la xaqiijiyeen inay ka go-an tahay gudashada waajibaadkooda ku aadan taageerada soomaaliya ee wadada nabadda iyo xasiloonida maxamed al amiini sawf oo ah wakiilka gaarka ah ee midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa admis ayaa sheegay in howlgalada midooda afrika oo uu si dhow ula shaqeyn doonaan la howlgalayaasha si loo sugo ammaanka soomaaliya oo dagaal adag kula jirta al-shabaab anigoo ku hadlaya magaca shaqaalaha admis militariga booliiska iyo rayidka waxaan mar kale ku celinayaa sida ay inooga go-an tahay in aan si dhow ula shaqeyno si aan u taageerno qorshayaasha iyo howlaha dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ayuu soof ku yiri bayaan uu kasoo saaray caasimada soomaaliya ee muqdisho ergeyga midooda afrika oo arrimahan ka hadlay mar uu martigeliyey diblomaasiyiin shisheeye wakiilo ka socda hay-adaha qaramada midoobay iyo mas-uuliyiin dowladda soomaaliya ka tirsanaya ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan dhammaan dhinacyada bahawadaagta la ah soomaaliya si ay u taageeraan dadaalada ku aadan dibudhiska iyo horumarinta soomaaliya si ay faa-iido ku jirto admis ayaa howlgalka admis waa howlgalka taageerada nabadda ee afrika si loo yareeyo khataraha al-shabaab iyo taageerida dadaalada nabadda iyo sidoo kale dib u heshiisiinta si loo helo soomaaliya ammaan ah oo xasiloon sidoo kalena hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo ciidamada admis bilihii lasoo dhaafay aysan qeyb ka ahayn dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada soomaaliya hay-adda mahareynta masiibooyinka qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa abaalmarin guddoonsiisay qaar ka mid ah dadkii ka qeyb qaatay gurmudkii qaraxii sooba labo ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka dhacay sagaaliyo labaatankii bishii oktoobar ee sanadkan munaasabadan waxaa sidoo kale ka qeybgalay mas-uuliyiin dowladda ka tirsan iyo bulshada qeybahooda kala duwan waxaana ay dhammaantooda hoosta ka wada xariiqeen muhiimadda ay leedahay adeegyada loo fidinayo dadka soomaaliyeed gaar ahaan xiliyada ay dhibaatooyinku jiraan hay-adda maareynta masiibooyinka dowladda soomaaliya ayaa shahaadooyin iyo sidoo kale lacaga abaalmarina guddoonsiisay shaqhsiyaadkii sida hagarla-aanta uga qeyb qaatay gurmudkii qaraxii sooba labo
akoonkaas ay sodna samaysay oo lacagta ay kusoo dhacaysay guddigan ayaa maamulkiisa iyo mas-uuliyadiisa la wareegay waxaa marka xusid mudan ay uga ammaanan yihiin hay-adda sodna in lacagta akoonka ugu dhacday aanay one beny ka qaadin lacagtaas hal shilin kama aysan isticmaalin si ay isku dabaraayeen iyo dadkan isweynayeen qadadooda waxooda runtii ilaaba og duruuftii xaaladu way adag tahay marka lacagahaas la bixiyey waxaa bixiyay qaar kamid a ganacsatada ganacsatada ma wada bixinin iyo in badan oo kamid a hay-adaha dowladda hay-adaha dowladda wasaaradaha cibaarada kala duwan wakaaladaha lacaga aada u badan ay bixiyeen marka lacagtii dowladda la maamulahayey lacagtii dadka la maamulahayey runtii kalsooni fiican baa ka muuqata meesha iyada oo maxaanku rahaa wax laga bilaabi karo waxaan soo jeedin lahaa marka in shaqadaas noqdo shaqo joogta ah oo guddiyaal dhisan oo shaqaynaya oo marka loo bahdo loo yeelan karo oo xog la aruuriyo matal hadda zoobiya hore xogtiisii meel laguma sheego markastoo masiiba ay dhacda waxaa loo baahay dad saxilqaama oo bulshada maaragtay kasoo dhex baxa marka waa u ducaynaynaa ilaahayna abaalkooda asaga ha gudo ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu duceeyeynaa ilahay inuusan kusoo celin masiibadaas iyo mid lamida muddada uu maxamuud magacaabnaayna waxaan isleeyahay waa dhowr bilood agoosta dhowr iyo tobankeed in la magacaabaan rajaynaa runtii shaqada intaa la-eg ee qabteenna runtii waxay mudan tahay bogaadin iyo hambalyeyn waxaana rajaynaa ilaahay miisaan xasanaatiim in uu ka yeelo runtii waxay qabteen howl loo baahnaay annagana ka gobol banaadir ahaan sidii shalay aan u garab taagnayn ayaan u garab istaagi doonaa ma ii yaallo waxaad aragteen runtii in mataqaanaa hay-adda maalinta musiibooyinka ee berisesh samaysay dhibkii dhacay iyo wuxuu ka koobnaa waxaa aragteen t video la hadda la sii daayey waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaan halkaan rabaa inaan mahadnaq ka jeediyo runtii aada u weyn oo aada u ballaaran shaqadii aada arkayseen oo hay-adda maalinta mas-uuliyinku ay qabatay waxaanuu garab galay ummadda soomaaliyeed dhammaanteed khaasatan waxaan rabaa halkan inaagu mahad celsho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo runtii mar allaala markii dhib ku dhacay isla habeenkiiba goobta soo istaagay waxaan rabaa halkan inaagu mahad celsho ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo runtii habeen iyo maalinba nala joogay
gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan ayaa isaga baxay xubinimada guddiga maaliyadda ee taakuleynta ciidamada dib u xoreynta gobolka hiiraan war ka soo baxay gudoomiyaha gobolka hiiraan ayuu ku sheegay in uu ka howlan yahay sidii loo xaqiijin lahaa dadaalada amniga xasiloonida ee gobolka hiiraan islamarkaana dagaalka adag ee lagula jira al-shabaab loosii laba jibaari lahaa waxa uu sidoo kale sheegay inuu dardar gelinayo howlaha baaxadda leh ee waajibaadka qaranka ee saaran isagoo oo tilmaamay in markasta uu u taagan yahay dagaalka ka dhanka al-shabaaba ujeedada uu uga baxay kamid noqoshada guddiga taakulaynta ciidamada dib u xoreynta ayuu sheegay inay tahay kadib markii uu arkay habsami u socodka iyo sida howluhu yihiin islamarkaana uu arkay in guddigu aysan diyaar u ahayn ka shaqaynta waxyaabihii loo igmaday uu sidaas darteed bilaabay inuu isaga baxo guddiga islamarkaana uu wada shaqayn ka dalbaday dhinacyada kala duwan gudoomiyaha golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waa sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo ku sugan gobolka bakool ayaa waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada qeybta lixdanaad guutada sagaalaad ee ku sugan degmada xudur ee xarunta gobolka bakool gudoomiyaha ayaa ciidamada xooga dalka iyo kuwa booliiska ee maamulka ee ku sugan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ku bogaadiyey sugidda amniga deegaanada iyo sidoo kale dadaalka joogtada ah ay ku bixinayaan dagaalka al-shabaab ka dhanka ah isaga oo dhinaca kalena ku dhiirageliyey saraakiisha ciidamada in aysan marnabo ka niyad jibin dagaalka ka dhanka al-shabaab ee looga saarayo deegaanada ay koonfur galbeed kaga sugan yihiin waa gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay inuu sii wadi doono kulamada kala duwan uu la qaadanayo bulshooyinka qeybahooda kala duwan ee degmada xudur isagoo oo sidoo kale booqan doona xarumo muhiim ah oo ku yaala degmada xudur ee xarunta gobolka bokool halkaasi oo shalay uu booqasho ku tegay qodobkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya ama weliba qodobada dibadda ka codsado
mahadsanid faadum dowladda dalka etoobiya ayaa sheegtay inay baaritaan ku sameyn doonto meydadka labaatan iyo toddoba qof oo ka mid ah muwaadiniinteeda kuwaasoo lagu arkay dalka zambiya meydadkan ayaa lasoo dhigay meel u dhow caasimada zambiya ee lusaka waxaana walaac ka muujisay hay-adda caalamiga ee socdaalka ee i o m axaddii ay ahayd markii ciidanka booliiska ee dalkaasi ay sheegeen in meydadka laga helay aagga beeraha ee loo yaqaana jongue nguerere oo ku yaala duleedka caasimadda waxa ay booliska zambiya intaasi ku dareen in la rumaysan yahay in labaatan iyo toddobada qof ay ahaayeen suugalootii dhalasho ahaan ka soo jeeda etoobiya oo geeriyooday xilli isku dayiyeen inay si sharci darro ah gudaha ugu galaan koonfur afrika wakaaladda wararka ee dowladda etoobiya ayaa ku waramaysa in khuburo loo diri doono halka meydadka lagu arkay si ay xaqiijin dheeraad ah u soo sameeyaan codbixiyaasha dalka fiji ayaa maalinka arbacada ee toddobaadkan ka qeyb qaadan doono doorasho guud waxa uu tartanka ugu adaga u dhexeeya ah ra-iisul wasaare frank beyne marama oo hogaanka xukuumadda sanadkii labada kun iyo lixdii kula wareegay qaab afgembi ah iyo sitiveni rabuka oo ay muddo dheer iska soo horjeedeen rabuka oo taliya militari soo noqday ayaa laba mar hogaamiyey afgembi talada dalkaasi lagula wareegay beyne marama oo lixdan iyo siddeed sano jir ah ayaa ku ololeynayay wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada markii saddexaad ayuu doonayaa in la doorto waxayna khubarada falanqeeya siyaasadda tilmaamayaan in sanadkan xisbigiisa oo loo yaqaano fiji fast party uu wajahaya tartankii doorasho ee ugu adkaa tan ayaa imaanaysa iyadoo shacabka dalka fiji ay walaa xoogan ka muujinayaan sicir barka nololeed ee jira fiji waxaa si weyn u saameeyey cudurka covid nneteen in badan oo ka mid ah shacabka halkaasi ku nool ayaana ku jira nolol saboolnimo ugu dambeyntiina waxa ay laba boqol sagaashan iyo saddex cisha kasoo wareegatay duulaanka militari ee dowladda ruushka ee afar iyo labaatankii bisha labaad ee sanadkan ku qaaday ukraine tani ayaa imaanaysa iyadoo saaxiibada ukraine lagu wado inay kulan ku yeeshaan caasimadda faransiiska ee baris si ay taageero ugu muujiyaan xukuumadda kiiv wadamada xubnaha ka hadalada g seben ayaa sheegay inay ukraine ka caawin doonaan dhanka hanaanka la iskaga difaaco weerarada cirka dib idinkugu celiyo faadumo fariinta coronavirus iminkana
isticmaal maaskarada ama afxirka markaad ku sugan tahay goobaha dadweynaha fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari